warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayno waxaa ka mid ah madaxa ururka qareennada oo baaq ka soo saaray la tacaalidda hadallada nacaybka ku salaysan dadweynaha oo laga qeybgelinayo hindisaha isbedelka isbedelada siyaasadeed ee wadanka iyo maamulka galmudug oo sheegay inay baarayaan askartii ka dambeeyey dagaalkii guriceel ka dhacay subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacaa taariikhdan ay ku beeganta labayo tobanka bisha kooiyo tobnaad labada waa labayo tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaataniyo kow qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga aqalka sare ee dalka u qaabilsan la tacaalidda waa cadaaladda arrimaha sharciga ee xaquuqul insaanka ayaa muddo afariyo toban cishaha waxay u qabanayaan barnaamijyo ay shacabka uga qeybgalayaan hindisaha la xiriira isbedelka lagu sameynayo xeerarka xisbiyada siyaasadeed ee wadanka arrintan ayaa timid kadib markii nidaamkan oo uu toddobaadkii hore ansixiyey baarlamaanka shalay la hordhigay sanatarada hogaamiyaha siyaasiyiinta laga tirada badan yahay aqalka sare ahna senatarka ismaamul goboleedka siyaaya james orengo ayaa waxa uu ballan qaaday in ka hor inta aanan sanataradu u codeynin oo qodobada hindisahan ay si qoto dheer uga doodi doonaan gudoomiyaha aqalka sare ken lusaka ayaa dhankiisa wuxuu xusay in ay raaci doonaan geedisocod habboon ee ku aadan ansixinta ama inay dhinac isaga dhigayaan xeerarka loo soo gudbiyey guddiga arrimaha sharciga iyo cadaaladda ee uu hogaaminayo senatarka ismaamul goboleedka elmira ayaa waxaa laga sugayaa in labaatan iyo shanta bishan golaha sanadka uu warbixin u gudbiyo kadib marka uu soo uruuriyo ra-yiga dadweynaha madaxa ururka qareenada dalka elsk nelson habi ayaa waxa uu agaasimaha waaxda dacwad soogidda dalka nuuradiin xaaji kula teliyey inuu iska ilaaliyo kadalwaa ka tallaabsashada xeerarka wadanka u degsan xilliga uu ka falcelinayo hadallada keeni kara kicinta dadweynaha arrintan ayaa kusoo aadeysa kadib markii dhowaan agaasimaha waaxda dacwasoogidda wadanka uu amray in baaritaano lagu sameeyo hadallo la qoonsaday oo ay goob fagaaro ah ka jeediyeen saddex ka mid ah siyaasiyiinta wadanka madaxdan ayaa kala ahaa senatarka ismaamul goboleedka meru dhigiisa kirijo iyo sidoo kale xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka koonfurta kituutu kuwaasi oo hadaladii ay jeediyeen la qoonsaday nelson abi ayaa waxa uu dhanka kalena madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto uga mahad celiyey in uu raaligelin ka bixiyey hadalkii uu jeediyey xildhibaanka waa senatarka maamulka meru isagu la qoonsaday oo shalay maxkamadda nakuru ku sii daysay damiin lacageed oo dhan laba milyan oo shilinka dalka ah madaxa ururka qareenada wadanka ayaa xusay inay agaasimaha waaxda dacwad soogidda ay ku bogaadinayaan dadaalada uu wado ee ka dhanka ah waxyaabaha wadanka u horseedi kara rabshadaha ka hor doorashada guud ee wadanka hase ahaatee nelson habe ayaa waxa uu ku celceliyey in nuuradiin xaaji iyo hay-adaha kale ee dambi baaristaba laga doonayo in ay xeerarka dastuuriga ah ay u fuliyaan si habboon iyadoo sidoo kalena aan loo arkin in hal dhinac oo siyaasadeed la bartilmaameedsanayo islamarkaana si gooni ah dhinac gaar ah loo beegsanayo
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka galmudug gaashaanla dhexe cabdulaahi abuukar xasan iyo saraakiil sare oo ka socday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa gaaray degmada gurceel ee gobolka galgaduud saraakiishan ayaa u tegay gurceel baarista dagaal dhex maray ciidamo ka tirsan booliiska iyo gorgor oo araantii toddobaadkan ka dhacay magaalada gurceel gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta galmudug ayaa sheegay in diriirta ciidamada dhex martay ee guraceel iyo dhuusamareeb ka dhacday ay ahayd mid ka baxsan dhaqanka suuban iyo sharuucaha ciidanka qalabka sida waxaa uu ballan qaaday in cid kasta oo baarista socota ay ku cadayso inay ku lug lahaayeen amaba mas-uuliyad ay ku lahaayeen dagaalkii dhacay la marin doono sharciga maadaama dagaalada ciidanka dhexmara ay sababeen dhimasho iyo dhaawac dad shacaba soo gaaray baarista horodhaca ah ayaa waxaa laga soo wariyey in ay durba kiiskan ku lug yeesheen saraakiil ka tirsan booliiska iyo militariga oo maxkamadda kasoo hormuuqan doona toddobaadka dambe maamulka gobolka banaadir ee caasimada soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in wixii xilligan ka dambeeyay magaalada muqdisho ee caasimada ah aysan qaadi karin culaysyo dheeraada sidoo kalena loo baahan yahay in la muujiyo taxadar looga hortegayo wax kasta oo magaalada khalqal gelinaya afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay jiraan dad ka yimid gobollo kale oo abaabul iyo banaanbaxyo ka wada magaalada muqdisho aysan arintaasi aqbalaynin wuxuu sheegay maadaama golaha wadatashiga ay soo saareen qodobo ay heshiisku yihiin oo arrimaha doorashada lagu dhammaystirayo sidoo kalena madaxweynaha uu ku raacay ay khasab tahay in sharciga loo hogaamsamo oo laga fogaado wax kasta oo rabshado iyo culays dheeraad ah magaalada muqdisho ee caasimada ku keeni kara
shir ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose xamar islamarkaana ay isugu yimaadeen hogaanka sare ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada booliska qaybahooda kala gedisan ee qaybta guud ee gobolka banaadir ayaa waxaa loogu hadlay marxaladaha ee dalka uu ku jiro xilligan kala guurka ee doorasho uu dalka wajahayo iyadoona ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu warbixin ka siiyey ee dhammaan saraakiisha qaybahooda kala gedisan iyo gudoomiyaasha degmooyinka waxyaabihii ka soo baxay ee shirkii madasha qaran ee ka socday magaalada muqdisho ee soo gebagaboobay taasoo lagu asteeyey bayaankii ka soo baxay in dalka uu aaday doorasho islamar muddo kooban ee doorashadaasi lagu soo gebagabeeyo sidaa daraaddeed shirkan waxaa laisla soo qaaday mar haddii dhammaan siyaasiyiinta qaybahooda kala gedisan oo ay ka mid yihiin midowda musharaxiinta oo markii hore tabashooyin qabay ay ayideen ama ay taageereen bayaankii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshadaba ay sidoo kale taageereen habeenkii xalay ahaa ugu dambeeyeyna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu taageeray bayaankii kasoo bax warmurtiyeedkii shirkii madasha qaran in magaaladan muqdisho aysan usii baahneen dhibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada muqdisho lagu qabto banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka banaadir uu ugu digayo dhammaan bulshada qeybahooda kala gedisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu dhibaatooyinka hor ka leh damacsan ee magaalada muqdisho ee mar walba shaatiyada kala gedisan usoo gashta in magaaladan ay dhibaatooyin ay ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gedisan ee caasimada magaalada muqdisho runtii uma baahna culaysyo kale oo hor leh mar haddii wadanka uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi danaynaysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qaybgalaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in ay dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ana waxaan faraynaa in maamulka gobolka banaadir uu marnaba ay ka aqbali doonin in caasimada ay ka dhacaan waxyaabuhu eg ee fowdo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka banaadir ah sidaa daraaddeed magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo la filayo in sidoo kale lagu qabto kuraas doorashooyin oo xildhibaanada golaha shacabka ah ciidamada qaybahooda kala gedisan waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in guud ahaan amniga caasimada la adkeeyo sidoo kale bulshadana waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in si nabad ah ee guryahooda ay ku nagaadaan islamarkaana aysan ku gadsoomin dadku iyagu la damacsan in banaanbaxyo fowdo ah oo aanan wax sharci ah loo haysanin ee magaaladan ka abaabulaan iyadoo la ogyahay dadka la abaabulayo islamarkaana aan u dirayno fariin ah in si nabad ah ay magaaladani ay u naxaan una u turaan in badqabka magaaladan caasimada magaalada muqdisho ay ka shaqeeyaan sida ay dowladda hoose ee xamarba ugu shaqaynayso magaalada muqdisho waxaanu ognahay inay leedahay cadawyo fara badan oo mar walba shaatiyo gooni ah usoo gashta tanna ay qayb ka tahay in dad aanu maqlayna hadda in gobolada qaarkood laga keenay inay abaabulayaan ee banaanbaxyo aanan wax sifo sharci ah loo haysanin mar haddii shirkii madasha qaran ee ka dhacay magaalada muqdisho laga soo saaray bayaan ah in doorasho uu dalka aaday laguna heshiiyey ee qodobadii ay isku horfadhiyeen dhammaan qeybaha kala gedisan ee haddii ahaan lahayd siyaasiyiinta iyagu ee mucaarasan ee dowladda iyo kuwa musharaxiinta iyo bulshada qaybahooda kala gedisanba in xilligan aysan ku habooneen in wax banaanbaxyo ah ee ka dhacdo magaalada muqdisho culays intaa ka badanna magaaladan muqdisho aysan xamili karin sidaa daraaddeed waxaanu faraynaa bulshada in wax banaanbaxa aysan ka jirin magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadirna uusan aqbali doonin banaanbaxyo aan si sharci ah loo haysanin in magaaladan uu ka dhaco bulshadana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada caasimadan magaalada muqdisho
afhayeenka maamulka gobolka banaadir caasimada soomaaliya muqdisho ayaa codkaasi ahaa ugu dambeyntiina wasaaradda caafimaadka ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa waxay maanta xaqiijisay in ka badan afar boqol oo ah kiisaska cusub ee cudurka covid sagaal iyo toban tiradan ayaa tii ugu horeysay ee wadankaasi hal maalin gudaheed laga diwaan geliyo muddo lix cisho ah kororka xaaladaha cudurka ayaa waxaa loo aaneynayaa in dalkaasi uu kusii faafayo faraca cusub ee macron xarunta kahortaga iyo xakameynta cudurada ee dalka koonfurta kuuriya k d c a ayaa waxaa laga soo xigtay in kiisaska maanta la xaqiijiyay ay yihiin afar kun saddex boqol sideed iyo sideetan tani oo tirada guud ee xaaladaha dalkaasi ka dhigaysa lix boqol toddobaatan iyo afar kun sideed boqol lixdan iyo sideed xaaladood